iyadoo ay abaaro ba-an dalka ka jiraan dhammaan maamulada dalka xil gaara ayaa iska saaran sidii dagaaladooda loo taakuleen lahaa maamulka koonfur galbeed weli kama uusan hadlin iskumana dayin in dadka abaaraha loosoo gurmado si loo helo isla xisaabtan dhab ah masiirka koonfur maamulka koonfur galbeed waxaa la doonayaa in laga baxo kumeelgaarka lana doorto madaxweyne iyo ku-xigeen iyo golo wasiirka cusub sida maamulada wadanka ka jira oo dhan in xildhibaanada lasoo doortay ee golaha dhexe ee baarlamaanka dowladda dhexe loo soo doortay ay ka fikiraan masiirka ummadooda in ay matalaan oo aanay mashruuc shaksi gaara leeyahay aanay u hanqal taagin marka waxaan kula talinaynaa talada ah in xildhibaanada noo matala xisbiga koonfur galbeed inay iska soo saaraan ama ay dib u doortaan profesor maxamed cusmaan jawaari sameeyey baarlamaankii ugu tayada badnaa amidka soomaaliya soo mara